أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad naga maqlaysaan kusoo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha oo maalin kasta oo jimco ahadahan oo kale aad ka maqashaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan toddobaadkan barnaamijka waxa aynu kusoo qaadan doonaa oo aynu ku jeexjeexi doonaa mowduuc ku saabsan xukunka in gaalada lagala qayb galo ciidooda krismaska iyo u dabaaldegidda sanadka cusub ee miilaadiga barnaamijka toddobaadkan waxaa marti ku ah sheekh cabdulilaah oo ka mid ah culimada diinta islaamka barnaamijka anigoo maxamed daahir ayaa soo saaray oo idinla socodsiinaya waa mar kaliyo diiradda jimcaha أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ayaan dhegaystayaal idiin leenahay meel kasta oo aad joogtaan waxaan gudageli doonaa barnaamijka diiradda jimcaha oo toddobaadkan ku saabsan u dabaaldegidda ciidda krismaska iyo xukunka in lagala qaybgalo gaalada ciidooda sanadka miilaadiga waxaa loo yaqaanaa kalendarka gregorian calendar ama kalendarka kristanka waxaana loogu magacdaray ninkii alifey oo ahaa baadari la oran jiray bob grori oo u dhashay dalka ingiriiska baadarigan wuxuu alifay sanadka miilaadiga bishii februaayo kun shan boqol siddeetan iyo labadii xilligaasi wixii ka horeeyay caalamka waxaa ka jira kalendaro kala duwan oo qoloba si u xusto xitaa yurub kama jirin hal kalendar oo ay isku raacsan yihiin waxaase yurub ugu caansanaa kalendarka la oran jiray julano kalendar xilligaasi ka hor sanadka cusub wuxuu yurub u bilaaban jiray shan iyo labaatanka maarso bedelidda kalendarka waxa ay yurub ka dhalisay dood qoto dheer waxaana soo ifbaxaya in xiriir uu ka dhexeeyo dabaaldega sanadka cusub iyo ciidda kiristaanka ingiriisku waxa uu sanadkan miilaadigu qaatay taariikhdu markay ahayd kun toddoba boqol konton iyo labadii boqol iyo toddobaatan sano kadib markii la alifay kalendarkaasi dowladaha kale ee reer yurubna midba mar buu qaadanayay waxaana ugu dambeeyay dowladda raashka oo qaadatay sanadkii kun sagaal boqol sagaal iyo tobankii sidii la wada ogyahayba ciidda kiristaanka waxa ay bilaabataa shan iyo labaatanka bisha desembar dhammaadka sanad kasta waxaana ay sheegtaan gaaladu in xilligaasi ay tahay dhalashadii nabi ciise calayhi salaam oo saxnimo dhab ah aanan loo haynin ciidda krismaska ayaa sii socota ilaa iyo janawari dabaaldegyaduna waa ay dhacaan waxaana muhiim ah in dabaaldega sanadka cusub uu ka mid yahay dabaaldegyada ciidda kirishtaanka waxaana lagu khalday meelo badan dunida islaamka oo soomaaliya ay ka mid tahay waayo caalamka oo dhan waxaa laga isticmaalaa sanad miilaadiga oo ku salaysan kiristaanka gumaystihii reer yurub kalandarkan miilaadigu aad bay ugu faafiyeen dunida taasina waxa ay keentay in meelo badan ay ka dhaqangeliyaan oo ilaa iyo hadda xitaa dunida islaamka iyo waddamo badan caalamka laga isticmaalo haddaba maxay tahay xukunka ka dhalanaya in gaalada lagala qaybgalo ciidooda krismaska iyo in loo dabaaldego sanadka cusub ee miilaadiga arrimahaasoo idin waxaa kelimadan noogu faahfaahin doona sheekh cabdulilaah oo ka mid ah culimada diinta islaamka kadibna su-aalo ayaan ka weydiin doonaa insha allah bismi illah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacala alihi wasaxbi ajmaciin horta waxaa iska badatay maanta oo aada u dhacda dad badan inay ku raaceen dadka maaragtay gaalada ah yahuudda iyo nasaarada dadka loo yidhaahdo iyo kuwa kale ee diinaha baadilka haystaba inay ku raaceen waxyaala caqaa'idka dadkaas ka mida gaalada ah ayaa dad badan oo muslim sheegan jira ayaa maanta ku dhacay oo kala qayb qaata maaragtay acyaadooda iyo farxadooda iyo wixii lamida sida kalena isugu ekaysiya dhaqankooda iyo maaragtay iyo lab- hab- labiskooda ay say u labisanayaan say u dhaqmayaan maalmaha qolyahaas weynaan weyneeyaanna way la weyneeyaan ka dhibtaas waa dhib jirta oo aada u jirta maanta waxaynu ognahay nebigu sala allahu alay wasalam markuu soo hajirooday oo maka ka yimi madiina u soo hijrooday inuu la kulmay madiino kula kulmay dad laba maalmood ay farxaan leh oo sanadkii laba maalmood ay u farxaan oo ay ciidaanbaa madiine ka jirtay markaa nebigu sal markuu weydiiyey ee yidhi maxay yihiin labada maalmood waa laba ciidood oo aan leenahay markay yidhaahdeen nebigu waa tuu lahaa ilaahay wuxuu idinku bedelay laba ciidood oo ka khayr badan oo ah ciidulfitr iyo ciiduladxaa marka islaamka waxaa weeye waxaa ka jira laba ciidood oo keliya ama laba maalmood oo keliya oo loo farxo markaynu ka reebno ciidda usbuuca ee jumcaha oo isaguna ciidul usbuuc ah islaamku labadaa ciidood oo keliya ayuu ogolyahay ciidulfitr waa ciidul maxalli adxa ayuu ogolyahay wixii kasoo haraa waa baatil lagamana qaybgeli karo gaaladaas iyada ah ayaamaha ay xaditeen ay farxaan ee diimahooda iyo shacayrkooda ay muujiyaan qofka muslimka inuu kala qayb galo oo waxay sameynayaan la sameeyo oo maaragtay ku farxo waxay ku farxayaan oo ugu bogaadiyo u tahnideeyo qofka muslimka wax u banaan maaha umana banaana oo looma ogola oo arrintaas waxay keenaysaa tashabuh iyo kudayasho waxay keenaysaa in dadka ayaga lagu daydo tashabuhana waa laynaga reebaya dad inuu gaalo ku dayano kudayashadaasna marba intaad kaga dayato ayaad kala mid tahay iyaga haddaad xagga caqaa'idka iyo dhaqanka iyo wax walba ku raacdid dee sideeduba gaalo noqon haddaad juz ama qayb ka mida waxyaalaha ku dhaqmaan xagga lebiska iyo aad kaga dayatidna dee waxaad ku dhacday uun maxsiyada iyo kabiirada ayaad ku dhacday aad kaga dayato aad kaga mid kala mid tahay oo iyaga aad kala mid tahay haddaad ciidahooda kaga dayatidna dee shacaayirkoodii diinta islaamka kasoo horjeeday ee lanaga reebay ayaad ku dhacday waxaad tahay nin la yimi bidco iyo waxaad noqonaysaa nin diinta wax cusub waxaan diinahayn diin ka dhiga waad noqonaysaa man axdatha fi amrina hada maa laysa minhu fawar qabsanaysa ama amarkaasa kugu qumaya marka waxaa wey nimankaasi kastaba ahaatee lamana cidahooda lagama qaybgeli karo hadiy hadaayana lagama qaadan karo ayaamaha ciidka lagama qaadan karo ay ku weyneynayaan maaragtay ayaamahoodaas ayagu ku farxaan adigu kula farxi maysid aayado badan iyo adila laga reebay arrimaha inoo tusaaleynaya ayaanu soo dareerin doonaa insha allahu tacaala wax kasoo qaadan doonaa waxaynu ognahay nebiga sala alla alay slam in loo suurat ljathiya in maaragtay loo sheegay nimanka yuhuud la yidhahdo ilaahay marka hore inuu wanaajiyey ikraamay inuu fadli siiyey inuu wax wanaagsan ku risaaqay maaragtay amar kusoo dejiyey ay iskhilaafeen oo diintooda ay ku kala tageen nebiga waxaa lagu yidhi markaa uma jacalnaaka calaa shariicati min alamri fatabichaa wlaa tattabic ahwaa aladiina laa yaclamuun ayad kale ilahay wuxuu ku leeyahay inahum lan yuqnuu canka min allahi shaya waina alaalimiina bacduhum wliyaau bacd wallahu waliyu lmuttaqiin aayaadkaas iyo kuwa lamida ilahay nabigiisa wuxuu usoo dejiyey shareeca usoo dejiyey shareecadaa lagu soo dejiyey baa raac iyadaa raac baa lagu yidhi fatabichaa wixii nebiga la amrana waan amranahay walaa tattabic ahwaa aladiina laa yaclamuun nebigu waxaa lagu yihi ha raacin kuwa ma hawada iyo waxay jeceshahay ay jecel yihiin naftooda ay doonayso kuwa maarata waxba ogeyn kuwa maxoog waa gaalada weeye wixii aan diinta islaamka qaadan oo dhan waa jahl ay ku sugan yihiin waxba ma oga magac kasta ha sheegteen yahuud ha sheegteen nasaara ha sheegteen majuus ha sheegteen hundoos ha sheegteen waa dad laa yaclamuun wey aayadda kalena ilah wuxuu kuleeyahay inahum lan yuqnuu canka min allahi shay-an haddaad kuwaa raacday waxay xagga ilahay kaaga tarayaan oo berri maarata kaaga badbaadinaya xagga ilahay ma jirto waina alaalimiina bacduhum awliyaau bacd nimanka aalimiinta ee mushrikiinta ee gaalada ah qaarba qaarka kale ayuu u yahay naasiriin iyo muxibiin u yahay iyagaa isjecel iyagaa isu walaalo ah iyagaa walaalo iyagaa isjecel iyagaa isu gurmada wallahu waliyu lmuttaqiin ilaahayna waxaa weeye waliyu lmuttaqiin waa muxibu lmuttaqiin wa naasiru lmuttaqiin kuwa ilahay ka cabsado iyo ilahay la jiraa marka subxaanahu ilahay nabiga wuxuu farayaa anahu jacala maxamedan sal alla alay slam calaa shariicatin sharcaha lahu ilahay wuxuu noo sheegay nebi maxamed sal alla ly slam inuu sharica usoo dejiyey oo uu maaragtay isaga inuu ku dhaqmo iyo ummaddiisuna ay ku dhaqanto wa amarahu biitibaaciha wuxuuna faray inuu shareecada lagu soo dejiyey nebigu raaco wa nahaahu can itibaaci alahwaa aladiina laa yaclamuun nebiga waxaa laga reebay inuu raaco hawada kuwa aan waxba ogeyna juhalada ee gaalada ah waqad dakhala fi aladiina laa yaclamuuna kullu man khaalafa shariicatahu waxaa soo gelaya kuwan laa yaclamuuna laleeyahay qof kasta oo diinta shareecada islaamka aan haysan shaksun laa yaclam weeye waa shaksi hawadiisa raacaya markaa kuwaana waa la iska reeba aayad kale ilahi wuxuu ku leeyahay nabiyullaahi muuse iyo la hadlay haaruun qaala subxaanahu limuusa wa haaruun fastaqiimaa walaa tattabicaani sabiila aladiina laa yaclamuun ha raacina ku toosa diintan idinku soo dejiyey oo towraad ahayd walaa tattabicaani sabiila aladiina laa yaclamuun ha raacina dariiqa kuwan waxba ogeyn ee gaalada ah ee diinta aan qaadan aayad kale ilaahay ku leeyahay wa qaala muusa liakhiihi haaruuna ukhlifnii fii qowmii waaslix walaa tattabic sabiila lmufsidiin muusa wuxuu kuleyahy isagoo walaalkii la hadlaya haaruun la leeyahay oo isagu markuu tegaya ilahay liliqaa'i rabbihi markuu muuse aadayay wuu leeyahay ukhlifnii adigu maaratay naaib iga noqo ummadan sii hogaami inta aan ka maqnahay qoomkayga wa aslix hawanaaji oo diinta ku toosi walaa tattabic sabiila lmufsidiin ha raacin kuwa mufsidiinta dariiqooda ha raacin وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وعيدka iyo gooda adag buu ilaahay maaratay ugu maaragtay ayuu dul saaray marka in laga leexdo nimanka iyo waxay wataan gaaloo dhan magac kasta ha sheegato alkufru milla waaxida gaalada waa mid dhaqamadooda iyo diimahooda iyo shacairtooda iyo waxay ku farxaan oo dhan waa inaan meel iska dhigna oo ka leexana weeye waxa ay ku sugan yihiin oo hadyigiina waxaa weeye waa khayru sabiili lmuminiin gaal kasta wuxuu ku sugan yahay khayra sabiili lmuminiin dariiqi muslimiinta mid aan ahayn buu ku sugan yahay gaal kasta bal wuxuu ku sugan yahay sabiili lmufsidiin buu ku sugan yahay gaal kasta wuxuu kaloo ku sugan yahay sabiili aladiina laa yaclamuun buu gaal kasta ayaa taasaa ku qumaysa wa qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam man tashabaha biqowmin fa huwa minhum qofkii qolo maaragtay ku dayda oo ku shabaha isu ekaysiiya iyaguu ka mid yahay xadiiskana abu daawuud baa wariyey albanina wuxuu xasan saxiix buu ku sheegay xadiidkaas haddaynu eegno wa hada alxadiidu aqalu aqalu axwaalihi markaynu waxa ugu yara inoo faa'iidanaya waxaa weeye an yaqtadii taxriima tashabuh bihim inay xaaraam tahay nimanka in lagu daydo laysu ekaysiiyo wain kaana daahiruhu yaqtadii kufra almutashabihi bihim daahirka xadiisku wuxuuna tusayaa inuu gaar yahay qofka iyaga ku daydaa ayuu daahirku tusaya oo wuxuu leeyahay wain tashabaha biqowmin fahuwa minhum ay fahuwa minhum fi milatihim fi kufrihim buu kala mid yahay ayuu xadiisku sheegaya laakiin waxa ugu yar aynu haddaynu maaragtay aynu ku xambaari karno waa inay taxriim tahay gaala in laysu ekaysiyo lagu daydo wa qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara awliyaaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin ayadan iyadu sariix waxay ku tahay ninkii gaalo maaragtay ka qaata weli ka dhigta nasaara iyo iyo yuhuud weli ka dhigta iyagu bacduhum bacdu inuu weli u yahay ninkii ku raaca oo walaa ku siiya arrintaa iyagu ay ku sugan yihiinna min almuslimiinta ka midana fa inahu minhum min alkufaar buu ka mid noqonayaa oo wuxuu noqonayaa ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin ay qowma almushrikiina qowma alkaafiriin buu noqonayaa waqad yuxmalu hada calaa tashabuh lmulaq markaa aayadan oo kale tashabuh lmulaq markaa dhinac kasta nimanka kaga dayatid xagga diintooda xagga dhaqankooda xagga dhin kasta xagga ciidahooda wax kasta markaas kufri baa lagu xambaaraya aayadda kufru mulaq baa lagu xambaarayaa fainahu yuujib lkufr arrintaas tashabuha mulaqa ee marat dhinac kasta isagu wuxuu keenaya kufri ayuu keensanaya qofka inuu ku gaaloobo haddii uu maarat qayb kamida kaga dayda arrimahaas oo xagga caqiidadaan ahaynna waxay noqonaysaa macsiya oo ku dhacday qofka noqonaysa wa can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiy sal alla alay wasalam qaala laa taquumu saacatu xataa ta'khuda ummatii biakhdi lquruuni qablaha shibran bishibrin wa diraacan bidiraac nabigu wuxuu leeyahy sal alla alay wasalam ummad saacaddu ma dhacayso ama saacadda qiyaama ma ma imanayso xataa taahuda ummatii ilahay ummadaydu qaadato biakhdi lquruuni qablaha dadkii ka horeeyey waxay kusugnaa ilahay ku sugnaato raacdo shibran bishibrin taako taako inuu raacdo wadiraacan dhundhun dhundhun inuu raacdo qiila yaa rasuula allah aka farisa waruumi dadkaad sheegaysaa ma reer faris iyo reer ruum oo kalaa miya dadkan laga nahiya inaan raacno aan raaci doono alla raaci doono faqaal waman innaasu ilaa ulaaik ma dad kalean haddaa ka hadlaya kuwaasaan ka hadlayaa fa akhbara sala allahu alayh wasalam annahu sayakuunu fii ummatihi mudaahaatun lilyahuudi wanasara wuxuu sheegay inay ku dayan doonaan yahuud iyo nasaara ummadiisa ku dayan doonaan oo dadkaas loo yaqaan ahlilkitaab wa mudaahaatin lifaris iyo inay ku dayan doonaan faris iyo ruum wahum alacaajim dadka acaajimta in carab tahay inay ku dayan doonaan dhaqamada xun lahaa inay ku dayan doonaan waqad kaana sala allahu alayhi wasalam yanhaa can atashabuhi bihaulaai wa haulaai labada qolaba nebigu inaan isku dayano waynaga reebi jiray hadday furus tahay iyo hadday ahlilkitaab tahayba waynaga reebi jiray walaysa hada ihbaara can jamiic lumma ummadoo dhan maarata inay saa ku raacayso maaha ee daaifad baa ka badbaadaysa oo waxaa leeyahay nebigu sal ly slam laa tasaalu daa'ifatun min ummatii qaa'imatan biamri illahi laa yaduruhum man khadalahum aw khaalafahum xataa yaatiya amru llahi wahum daahiruuna cala annaas wuxuu leeyahy ummad kama suulayso ama koox kama suulayso ummadda ka mida inay ku toosan tahay amarka ilaahay ku toosayso oo xaqa ku taagnaanayso waxba kama dhibaysa kuwa iyaga ah waxba uma dhimayo qofkii garabkooda ka hoojiya iyo qofkii khilaafa ilaa ay ka imanayso amarka ilahay ka yimaado adduunkan ilahay maaragtay uu ka oofsanayo ama ka duubanayo adduunkan uu ka bedelayo iyagoo xaalada kusanoo daahirina ay iyagoo qaalibiin ah cala annaas iyagoo dadka ka adkaaday ay saas u dhacaysa marka ummadoo dhan maaha waxaa la sheegay ummada badani inay raaci doonto gaalada ku dhaqmi doonto laakiin qaarna ay ka badbaadi doonaan ummadda ayaa xadiiskana ku sugan hadday inuu u nimaado muwaafaqatu lyahuudi wanasaara fii acyaadihim ciidooda mamaragta ma lagu raacaya ma lagu waafaqaya idaa taqarara hada alaslu fii mushaabahatihim fanaquul haddaynu kasoo sheekaynay oo soo cadaynay kudayashadoodu inay xaaraan tahay aan banaanayn oo bal mararka qaarkood gaalnimo ay keenayso muwaafaqatuhum fii acyaadihim laa yajuusu min darafayn in ciidahooda lagu waafaqo waxay samaynayan lala sameeyo lala farxo loo tahniyadeeyo oo siday u dhaqmaan loo dhaqmo ayaamahaas ay ciidaha ku sheegeen ciid maa xagga ilaahay kama ahe maalmahaas laba dhinac baynu ka eegaynaa dariiqa hore waxaa weeye waa ti aan soo sheegno tashabuh bay noqonaysaa oo gaaladii kudayashay noqonaysaa inaad ciidooda kala qaybgeshid oo waxay sameeyaan ay sameeyaan taas iyadu waa caddahay dariiqa kale ay ku xaaraamomaysa arrintaas ay baadil ku noqonaysana waxaa weeye acyaad ulkufaar nafseeda nafteeda in laga qayb galo can anas saxaabiga weyne anas wuxuu soo warinaya anas ibni malik radia allahu canhu qaal kana liahli jaahiliyati yowmaani fi kuli sanatin yalcabuuna fiihima falama qadima annabiyu sala allahu alayhi wasalam almadinata qaala kana lakum yowmaani talcabuuna fiihima waqad abdalakum allahu bihima khayra minhuma yowm lfitri wa yowm ladxaa rawahu nasaa-iyu wasaxaxu albani xadiiskan wuxuu sheegayaa si gaara ciidaha maarata ciid kale inayan jirin islaamka uusan lahayn labada maalmood ciid alfitr iyo ciid aladxaa mooyaane nin muslima inuu ciid kale sheegto oo yidhah ciid kale oo ku farxo oo loo jideeyey oo loo sunneeyey oo mashruuca ma jirto marka xadiisku wuxuu leeyahay ahluuljaahiliya nimankii madiine ku noolaa nebigu uusan inta u hijroon waxay lahayn laba maalmood oo sanadka ka mid oo ay cayaaraan markuu nebigu markaa u yimi madiine uu soo gaadhay wuxuu ku yidhi kaana lakum yowmaani talcabuuna fiihima laba maalmood baad lahaydeen ood cayaartaan waqad abdalakum allahu ilahay wuxuu idinku bedelay labadaas khayran minhuma laba ka khayr badan buu idinku bedelay ama wax ka khayr badan yowm lfitr baa la idinku bedelay wa yowm ladxaa labadaa unbaa ciid ah labadan baa xagga ilahay mashruuc ka ah labadaa unbaa la farxi karaa labadaas muslimiintu isugu taaniyan karaan labadaasa shacairka islaamka la muujin kara oo sidii maaragtay loogu talagalay waxaa soo gelaysa arrinta kale iyadana aan la ogolayn baycu lmuslimiina lilkufaari fii acyaadihim maa yastaciinuuna bihi calaa ciyaadihim inaad gaalada maalmaha ciidooda baadilka aad ka iibisid waxyaalahay ku kaalmaysanayaan farxadahooda baadilka iyo dabaaldegyadooda inaad ka iibisid taasaa iyaduna banaanayn fa amaa baycu lmuslimiina lahum fii acyaadihim iibinta ay muslimiintu gaalada wax ka iibinayaan maalmaha ciidooda maa yastaciinuuna bihi calaa ciidihim waxyaala ay u kaalmaysanayaan ciidooda oo u kaalmaynaya oo tacaama in tacaam loo sameeyo laga iibiyo ama libaas dhar laga iibiyo ama rayxaan ubax iyo laga iibiyo waxyaalaha udugaa wanaxwu dalika wixii lamid a aw ihdaau dalika lahum ama hadiyad kuwa loogu siiyo tacaam loo inta loo sameeyo hadiyad laha waa ciidiini loogu tahniyadeeyo ama hadiyad loo siiyo fa hada fiihi nawcun icaanatin calaa iqaamati ciidi lmuxaram taas waa kaalmo aad qofkii ku kaalmaysay in la oogo ciid xaaraan ah oo dee gaala ay samaysato ilahay xaggiisa waxba aan ka ahayn wa huwa mabniyun calaa asl arrintaasuna asil bay ku leedahay diinta asligaas muxuu yahay ana bayca alkufaar canaban cinaban aw casiiran yatakhiduunahu khamran laa yajuus waxaa lanoga laynaga xaaraameeyey inaynu gaalada ka ibinno geedka cinabka layahada khamriga laga sameeyo iyo casiirkiisa ama nabiidkiisa haddii ay khamri ka samaysanayaan wakadalika laa yajuusu baycuhum silaaxan gaaladana ma banaano hub inaad ka iibisid yuqaatiluuna bihi musliman nin gaala inaad hub ka iibsana ma banaano uu muslim kula dagaalamayo ibnu qayim ba hadal qiimo badan buu ku leeyahay uu kaga hadlayo maarata in loogu tahnayeeyo loogu loogu hambaliyeeyo gaalada ciidooda loogu hambaliyeeyo qaala raximahullah ama atahniyatu bishacaa'ir alkufri almaxdati bihi fa xaraamun biاlitifaaq inaad maarata shaacirka gaalada u ah iyagoo gaarka u ah ugu tahniyadaysid waa xaaraan biitifaaqi lmuslimiin mila tahni'atihim biacyaadihim wa sawmihim inaad ciidooda ugu hambalyaysid ama soomkooda ugu hambalyaysid fayaquulu inaad tidhahdo kasoo qaad ciidun mubaarakun calayka in ciid wanaagsan inaad ku tidhahdo gaalkii isagoo shirkigiisa ku jira yoomkii christmaska ama maalintii xasuusanaha haddaad ku tidhahd tahana bi hada alciid ay ciidan ku farax aad ku tidhaahdo wanaxwu dalika arrimahaas oo kale haddaad tidhahdo fa hada in salima qaa'iluhu min alkufr hadduuba ninka hadalkaa yidhahdo uu kufri ka badbaado wahuwa min almuxaramaat xaaraan weyn buu ku dhacay iyo munkar weyn buu ku dhacay wahuwa bimansilati man yuhaniuhu bisujuudihi lisanam waxay ka dhigan tahay adigoo nin gaaloo sanam u sujuudaya ugu tahniyo yahda ugu hambaliyeeya bal dalika acdamu isman bal tanaaba kasii maaragtay ismi weyn oo ka dembi weyn cinda allah xagga ilaahay wa ashaddu maktan taasa xagga ilahay looga cadho badan yahay taas waxay ka daran tahay min tahni'ati bishurbi lkhumar haddaad nin gaal khamri cabaya ugu hambaliyeysid tanaa ka daran wa qatli nafsi nin nin dilaya haddaad ugu hambaliyeysid aad tidhaahdo waad ku mahadsantay inaad qofkan dishid wa irtikaabu lfarji alxaraam iyo nin sinaysanaya haddaad ugu hambaliyeysid tanaa ka daran inaad maaratay ciidahooda ugu hambaliyeysa ayaa ka daran wuxuu leeyahay dad badan oo diintu xaggiisa qadri ayaan ku lahayn oo qiimo ka lahayn arrimahaasi maanta ku dhacayaan oo muslimiin sheeganaya walaa yadrii qubxa maa facala qofkani isma oga xumaanta uu samaynayo markuu gaala u tahniyadaynayo فمن هنى ع- آه، عبدا بمعصية أو بب- ببدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه قفكي قف وهنبليا ما عرفت وحل إلى هذا معصية ama ugu bidco ugu hambalyeeya ama kufur ugu hambalyeeya waxaa weeye waxuu la kulmayaa lamaqti illaahi wasakdihi ilaahay cadhadiisa ayuu la kulmayaa qofkaasu marka arrimahaas oo dhan inagoo ka eegayna waxaa weeye arrintaasu laa ma banaana inaad gaalada ciidahooda iyo maalmahan ay farxaan waxaan labadaa maalmood ciidulfitr iyo ciiduladxaa oo ilaahay noo baneeyey ahayn inaynu ciid ka dhigano oo isugu hambalyeeno oo shaqo ka nasanonah maanta waa ciid waa la nasanaya oo gaalo maaragtay aynu hadiye ka qaadano ama aynu hambalyeeno ama inagu iyagoo inoo hambalyeeyaan waxaasoo dhan waa waxa laynaga reebay wax banaana maaha weli wax kasii daranta marka haddaad maarata hadiyad siinaysid oo ciidaha hadiyad aad siinaysid ay ku kaalmaysanayaan inay xaflada xun ay samaysanayaan ama dabaaldega ay samaynayaan inaad dacaamu samayso sidoo kale ama shumuuc waxaan kandhalkale ay shitaane shicaarkooda markay gaalnimada samaynayaan kuwaasoo kale markaad samaynayso waxaa weeye acdamu taxriiman waa taxriim- xaraamnimadiisu way sii weyn tahay xataa dahaba bacdu ahli lcilmi dadka ahlilcilmiga qaarkood waxayba ku tageen ana dalika kufrun haddaad maalin ciida gaal dacaamu samaysid ama shumuucdiisii kala qaybgeshiy wuxuu shinay wax ka- aad ka aad siisid hadiyad u siisid waaba gaalnimo ayay tageen aynu eegno imaamkan oo ah qaala alimaamu alzayriciyu alxanafiyu ninkaas wuxuu leeyahay ah, oo xanaafta kamida oo shurada culimada weyn kamida wuxuu leeyahay والاعضاء باسم نيروز والمهرجان لا يجوز نيروز iyo المهرجان waa ciido ay samaystaan majuusta ee reer furus ay samaysan jireen oo dabshidka waxa loo yaqaano weeye iyo mahrajaano ay cayaaraan ay alhadaaya biismi hadihi اليومين حرام in hadiya loo siiyo gaalada labada maalmood hadiyad lagu siiyo iyagoo ciidahooda ku jira waa xaaraam bal kufrun buu leeyahay sheekhaasu waqaala abu xafs الكبير sheekhaa kalena wuxuu leeyahy raximahullah low ana rajulan cabada allaha khamsiina sanatan nin hadduu konton sano ilaahay caabudo uma jaa yowmu nayruus marka ay usoo gasho ciiddii nayruuska ee reer furs ay samayn jireen wa ahdaa libacdi lmushrikiina baydan beedkay maalintaa ama ukunta ay isugu haneedeeyaan oo is siiyaan marka hadduu maalintaa beeda ama hal ukuna xataa uu kaga qayb galo waxa ay samaynayaan yuriidu isagoo doonaya bihi tacdiima dalika alyowm isagoo maalintaa ku weyneynaya faqad kafara ninkaas ninkaa kontonkaasna ilahay soo caabudaya hadduu eh, ciidda gaalada kaga qayb qaato xabad eh, ukuna ninkaas waa gaaloobay wa xabada camaluhu camalkiisina waa la joojiyay buu leeyahay gaal iyo mushri ayuu noqonaya waxaan kaloo iyana eegaynaa qubuulu lhadiyati min alkaafir isagoo hadduu ka- gaalku hadduu hadiyad kuu keeno ma ka qaadanaysa marka hadiyadda aan u kala saaro laba qayboodo markay hadiyo caama iska tahay oo ayna ciid iyo waxba ku xidhnay iyo munaasabad diiniya ayaan ku xidhnay ee gaal aan isla nool nahayo ama deris la nahay ama meelkooda nool nahay ama meel ka- ama meel ka- isku- eh, isku dhawaan ku noolaan ama kala fogaanne hadduu hadiyad ku siiyo taas waxaa weeye hadiya iska caadiya oo aan iyadu wax shicaar diiniya aan lahayn taas way way sugan tahay oo waa laga qaadan karaa waa laga qaadan karaa oo nebigaba waa tii ninkii maquuqis ee masar xukumi jiray uu hadaayada usoo diray oo kahadiyatu maquuqis wa qayrihi waa- taas way dhacday oo nebigu uu ka qaatay wa bawaba bukhaariyo imaam albukhaarina wuxuu us- wuxuu u baabaystay kitaabkiisa saxiixa wuxuu u baabaystay baabu qubuuli alhadiyati min almushrikiin baabku wuxuu ka dhigay in in laga yeelo hadiyad laga yeelo min almushrikiinta laga qaato wadakara qisata alyahuudiya wuxuu ku- wuxuu baabkaa ku xusay naagta yahuudiyada ahayd wa ihdaa'ihaa ashaata almasnuuna lilnabiy ee hadiyadda u siisay rida sumaysan hilibkeeda u sa- u samaysay nabiga hadiyadda u siisay sala allahu alayh wasalam wa rawaa muslimu can- can alcabaas ibnu cabdilmutalibna wuxuu ka wariyey ana farwata ibnu nufaasata aljudaamiyi ahdaa rasuul allahi sala allahu alay wasalam baqalatan baydaa baqalad cadab ayuu nabiga hadiyad u siiyey marka gaaladu markaynan munaasabad diini iyo ciidi ayn ahayn hadiyad caadiya bini aadan wada dhaqmaya markaasoo kale way kaas kuwanta inay ka qaateen saxaabadii nabiga bal ka sugan tahayba inaguna markaasoo kale haddaan hadiyad siino nin gaala iyadaan munaasabad diiniya aynan diinteenna maarata ayna kaga tanaasulayn oo weliba aynu uga dan leenahay inan eh, inan qal- qalbigiisa ku soo jeedino oo diinta ku jeclaysiino xaaladana inaga waa inoo banaan tahay oo nebiga sal ly slam eh, waxaa weeye marna axaadiisna waxay ka sugantay inuu hadiyadda gaalada diiday kuwaan soo sheegna horena nebigu wuu ka yeelay oo xadiis kale waxaa odhanaya oo uu warinayo saxaabiga loo yaqaano cayaad ibnu ximaar radia allahu canhu anahu ahdaa anahu ahdaa lilnabiy sala allahu alayhi wasalam hadiyatan uhdiya nebiga hadiyad baa la siiyey lahu nin baa maaratay ninkaas ayaa nebiga hadiyad siiyey آه، له ناقة حسن النبي هدية له أو ناقة هل بوسيي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت ورني يوم يد إسلامت مثل قال بعد ولدته قال لا ما إسلام بويري قال فإني نهيت عن زبد المشركين رواه أبو داود وسبب المشركين waxaa laga wadaa hadiyatu mushrikiin ayaa laga wadaa hadiyadeeda waa laga xaaraameeyay marka markii la isu guuriyo waxaa xoog badan xataa hadiyadooda inaan la qaadanayn ciid bayaynan ahaanine ayaa xoog badan oo nimanka hadiya aan laga qaadanayn hadday ciidda tahayna kasii daran hadday ciid tahay iyadu munaasabo ciid iyo ay tahay wax lagu weyneynayo gaala shay ay weyneynayso taa marka ma laga qaadanayo wuxuu ku leeyahay mas'alatu qubuul hadiyati min alkaafir fii ciidihi taas iyadu waxaa weeye sida loo badanyahay culimadu badan yahay wax bannaan maaha waa lagu diidayaa hadiyadiisa maadaama ay xambaarsan tahay shacaar diiniya oo laga yaabo dadka quluubta muslimiinta inay gaalo jeclaysiinayso nimanka inagu inaynu jeclaysano maaha waxaa weeye waatay aayaddu ahayd لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله والرسول ولو كان آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم واتي هاد مركا جعيل بلديديا إن هدية النبي وحيد هدية تكون هدية السياسة واستعلانية تهاد وتحاب واتي هاد مركا نمد هدية سلاسوتين وأن جعيل حق قلبي جدا كده حيو سيدا درت والديديا قال هذا ما ركتي إن هدية دودا ما ركتي جعيل هان هدي كاتهي maaragtay isaga aad soo dumaysid oo diinta kusoo jiidanaysid oo isaga maaragtay aad soo dabaysid way ku bannaan tahay laakiin haddii adigu diintaada u cabsanaysid isagu inuu ku jiito ama qalbigaaga xaggiisa uu janjeersado aad diintooda ay kula macaanaato ama maalmahay ciidan kula weynaadaan markaasoo kale wax la ogol yahay maaha qolyadan banaynaya qolada culimada banaynaysa le hadiyadda in gaalo laga qaato way bannaan tahay qolada odhanaysa qudhooda shuruuday dhigeen oo iska sii hadiyada maarata in laga qaata maaha shuruudaha waxaa ka mid a أن البر والقسط لا يعني مودة والمحبة وأنا هدية سينسد isaga samafal iska noqoto ayaa noqon inaad qof gaaladan jeceshahay mawadda iyo fi lqalbi yuxibu in arrinta ayaa ka muuqan arrinta labaad ay shardiga ka dhigeen waxaa weye anlaa takuuna alhadiyatu min dabiixatin dubixat liajli lciid ciid neef hilib ay qaleen oo ciidda darteed oo maahu hilib bikayrillahi ah hilibka hadiyadda lagu keenayaana waa inaadan ka qaadan isagu waa suxud iyo xaaraam weeye kaana laga qaada maayo waanlaa takuuna hadiyadu waa inay noqon mima yustacaanu bihi calaa tashabuhi bihim fii yowmi ciidihim waxyaalaha ciidooda lagaga dayanayo iyaga lagaga dayanayana waa inaan noqon ka shamci waxaana shidaan kandhalka yaqaanaan iyo beedkan ay reer nayruuska iyo isu hadiyeeyaan kuwa majuuska kuwaaso dhan waa inay soo noqon waxaa maarata hadiyada ay ku siinayaan waa inayaan noqon waxaa kaloo iyadana shardiga kamid a markaa qof hadduu hadiyad ka qaadanaysa nin gaala maala oo dadkaaga iyo gurigaaga uu keenayo waa inaad dadkaaga iyo faamiligaaga iyo caruurta iyo aad caqiid ahaan ugu sharxid oo aad tidhaahdid caqiidat lwalaa walbaraa inaad u sharxo tidhahdid gaalada ma banaano inaynu jeclaano inaynu maanan maaragtay gargaarsano ma banaano waa inay qofkii uu daraayo cilmi uleeyahay waxaana inuusan gaalada ku jeclaan oo gaalada isku jeclaysan looga digo ilmihii iyo dadkii weeyaan ta u dambaysa shardiga u dambeeya dhigan waxaa weeye an yakuuna qubuulu lhadiyati biqasdi ta'liifi lkufaar hadiyadda markaad ninka gaalka kuu keena ka qaadanaysid qasdiga aad ka leedahay way tahay isaga qalbigiisa inaad diinta kusoo duntid oo xoogaa farxad gelisid oo berri aad siduu hadalku kugu banaanaado ama dacwada aad u gaarhsiisid aadan maratay marka horeba aadan xaajis hordhigin oo dhan wixiina waaba xaaraan igala tag adoo ninkaa ku dabayo raba diinta islaamka inaad soo gelisid taasna way bannaan tahay bay yidhahdeen laa mujaamalatan oo muxabatin wamuwada arrintaas wayan kaa noqon mujaamalo iyo jacayl iyo maratay inay kaa noqon gaalka aad jeceshahay taas ayaa iyadana dadka looga digaya waxaa kaloo aynu eegaynaa alixtifaalu bicayaadi alkufaar wa munaasabaatihim khaasatan bihim alkhaasati bihim laa yajuus ciidaha iyaga u gaarka in lagala qayb qaato oo loola dabaaldego horta iyadu taas ma banaana waxaa la weydiiyey culimada waxaa la weydiiyey weliba ibnu baas baan jeclay in sheekha la weydiiyey hal yajuusu alixtifaalu bira'si sanati almilaadiya sanadka cusub ama hab new yorka maarata in loo dabaaldego ma banaan tahay baa la weydiiyey bitabaaduli hadaaya in hadiye la isdhaafsado baynana ka muslimiin innaga iyo muslimiinta ah inaynu inagu hadiye isdhaafsano kaba dhaf gaaladii inagiyo muslimiina inaynu isugu hambaliyeyno sanadka cusub ma banaantay baa sheekha la weydiiyey walaysa fii diinina tashabuh wuxuu ku leeyahay arrintaas weliba ma keenayso tashabuh inaan gaalada isu ekaysiinan nasaarada isu ekaysin wainama alixtifaalu bidukhuuli caamin jadiid waxaan uga daleenahay sanadkii cusbaabaa soo galay baynu hadiyad isu siinayna isugu hambalyeynana taasaa culimada la weydiiyey waxay ku jawaabeen laa yajuusu lilmuslim alixtifaalu biayi shaklin min alashkaal biacyaad lkufaar dariiqad kasta oo in laisugu tahniyeeyo ma banaana ciidaha kufaarta sinaba in laysugu maarata hambaliyeeyo ama muslim ugu hambaliye ama gaal ugu hambaliye in laysugu hambaliyeeyo oo ciid ciidukun saciid iyo happy christmas day iyo waxa in la yihahdo ma banaano aw kayriha min munaasabaatihim iyo xataa munaasabaadkoo kale iyagu farxaan in lagala qayb galo ama loo hambaliyeeyo ma ma banaano fa fii diini lislam diinta islaamka waxaa ku sugan waa ciyaadihi ciidaha islaamka waxaa ku sugan kifaayatun lilmuslim wax muslimka ku filan oo min kaga filan can ixtifaali cayaadi nasaara dabaaldega ciidaha nasaarada waxayna kaga filan baan haysanaayo ilaahay wuxuuna siiyey iyo iyaga nimankaa ku dayano wa ta'ahuri bihim iyo inayna saameeyaan wax kaga waxayna kaga filan ba ilahayna siiyey oo laba ciidood buu ina siiyey ciid aladxaa iyo ciid almubaarak عيد الأضحى iyo عيد الفطر buu ilaahay ina siiyey nabigu inoo sheegay inoo cadeeyay wasuila can sheekh cabdilcaziz ibn baas mar kale waxaa la weydiiyey sheekh cabdilcaziz ibn baas waa nimaa taqaanano min culamaa almucaasiriina kama dhawaan ayuu geeriyooday sheekhu min culamaa wuxuu ahaa jaziira alcarabiya buu ahaa marka wuxuu leeyahay waxaa la weydiiyey bacdu lmuslimiina yushaarikuuna nasaara fi acyaadihim famaa tawjiihukum nasaarada muslimiinta qaarkood ayaa waxay kala qayb galaan nimanka kristanka ah ciidooda kala qayb galaane maxaad noo maxaad ka odhan lahay arrintaa sheekh wuxuu ku jawaabay laa yajuusu lilmuslimi wala lmuslimati mushaarakatu nasaara aw alyahuudi aw gayrihim min alkafarati fi acyaadihim qof nin muslima iyo gabadh muslimada uma banaana inuu kala qaybgalo nimanka kristanka iyo yuhuudda iyo kuwa kale gaalada ahba ciid ciidahooda ka mid inuu kala qaybgalo wax u banaan maaha bal yajibu tarku dalika waxaa waajiba arrintaa in laga tago oo laga dheeraado lianna man tashabaha biqowmin fahuwa minhum sheekhu saasuu ku jawaabay aad baad umahadsan tahay sheekhana jazaaka allahu khayran sheekhuna een su-aalo baana la soo weydiiyey qaar ka mid a su-aalaha in kelimada aada jeedisay waa ay ku jireen waana ay sharaxayeen laakiin si aan u sii qancino dadka bal nala dhegaysa marka hore su-aalahooda assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waan idin salaamayaa dhammaan shaqaalaha idaacadda assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu sidoo kale waxaan salaamayaa ummadda islaamka meel walba ay joogto intaa kadib haddaan u gudbo su-aasha su-aalaha mawduuca waxaan dhihi lahaa su-aasha anigu aan qabaa waxay tahay ciidda kirishtaanka iyo ciidda mawliidku maxaa ay kala yihiin haddaan sii faahfaahiyo ciidda waxaan leeyahay kirishtaanka waxay sheegtaa nimanka gaaladaahi inay u dabaaldegeen lalashadii nebi ciise kuwan mushrikiinta ahina waxay sheeganayaan inay u dabaaldegayaan dhalashadii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam haddaba mal farqu bayna alciideyn labadan ciidood muxuu yahay farqiga u dhexeeya su-aasha labaad waxaan jeclahay culimada inaan weydiiyo muxuu yahay xukunkiisu qofkii ka qeyb qaata ciidda kirishtaanka wuxuun kaga qeyb qaata qofkaasi xukunkiisu muxuu yahay waa mahadsantii hay sheekhuna qofka labada arrimood waa arrimo maaratay baatila horta ciisana xataa xataa waqtiga ay sheeganayaan oo leeyahin mawlidka ciise weeye ama dhalashada ciise weeye xataa taarikhyan maba sugno haba ahaatee iyagu hata maalintaasay cayinteen waxay leeyihiin maalintaa waxaa dhashay nabiyullahi ciise calayhi salaam baa dhashay iyagu saasay aaminsan yihiin wax dee diinta xaggeeda qiimo kale iyo wax maaragtay ictibaarlana maaha wax ilaahay maarata soo dejiyena maaha wax ilaahay maarata iyaga xataa farayna oo diintii oo xataa maarata injiil ku sugan oo la farayna maaha waa waxay jeebkooda ka keensadeen oo iska iska samaysteen oo nebiguna wuxuu isaguna wuxuu diiday in isagana loo weynayo sida ciise maarata looga buunbuuniyo in loo buunbuuniyo nebigu wuu nahiyey laa tadruunii kamaa adrat nasaara ciisa buu yidhi nebigu siday nasaara ciise uga badbadiyeen oo u buunbuuniyeen oo xadkiisa u dhaafiyeen xadkayga hay dhaafinina anigu inamaa ana cabdullahi wa rasuuluhu nebigu sal sl addoonka ilaahay iyo rasuulkiisa baanahay wax kale ma ahin markaasaan horaan u sheegnay nimankan oo gaalada markay taa sameeyeen oo ay maalintan shan iyo labaatanka bisha loo yaqaan december ay sanad kasta ay isu yimaadaan xafalado iyo waxyaala ay ku farxaan iyo lahw badan ay sameeyaan baa kuwa diintoodu ay kharaab tahay oo aan diin iyo caqiido ku sugnayn oo muslimiin sheeganayana baa qarnigii afraada hijrada ogow arrintan mawluuda nebigu ma jirto xadigii nebiga lama amaqan waxdigii saxaabada iyo qarni awal taabiciin ma yaqaanaan saxaaba ma yaqaanaan nebigu ma yaqaano xataa taabici taabiciin ma yaqaanaan bal qarnigii afraad ee hijrada saddex boqol iyo dheeraad markay ahayd hijradu taarikhda hijradu ayaa niman raafido ah ama niman waxaa taha baatiniyiinah oo la yidhahdo cubaydiyiin ama faatimiyiin baa masar qabsaday oo waxay sheegteen inay faatimo binta rasuul ay dhashay waa niman yahuuda been bay dadka u sheegeen dadkuna say u qanciyeen ma garanayo waagaha in ay yihiin duriyadii faadima ay ka dhaadhiciyeen xukunkii masar bay qabsadeen markaasay waxay yidhahdeen nasaaraba ciise nebigooda waa u dabaaldegaan maalintaasi ma nebigeenna ka leyto ka qiimo yar inaguna wayna maalin u samayno hadda waxaas diinta raadkuma leh waa xadas jadiid oo diinta lagu soo daray iyo dhacdo iyo bidca cusuba lala yimi weeye oo aan nebigu oqoon oo saxaabadu oqoon oo taabiciintu oqoon taabic taabiciquun oo culimaa muslimiin ayaan oqoon bay haayeen markaa kuwan suufiyada ah baa ku dhacay arrintii oo qaatay oo wixii ay yahuudi ay sameeyeen faatimiyiinta isku sheegay ama cubeydiyiinta ninkii la odhan jiray cabdulla maymuun alqadaax ninkaa wuxuu sameeyey ee abuuray ayaa had ilaa maanta daba joogaan marka labada munaasabad waa munaasabada baatila xagga ilaahay wax ay ka joogaan ma jirto bal waxaa weeye tan ay muslimiinta la imanayaan waa bidca fi ddiin man axdatha fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa rad ay marduud weeyaan waxa la yihahda mawluud nebiwi oo loo ixtifaalay oo nebiga ka sugan oo qur-aanka ku sugan oo culimada muslimiinta ka sugan oo ijmaaca ku sugan male weelay ka keeneen la garan maayo wax jeebka lagala soo baxay oo maaratay layskala yimi oo lagaga dayanayo nimankaa baadida ahe ee nasaarada laga dayanay wey waaga waa mahadsantaa sheekuna kugu soo laabanayaa su-aalihii eh, dhegaystayaasha ayaan jaleecayaa magacay waa khaliifta ahaa culimada waxaan weydiin lahaa mas'ale ah een, runtii waxaa jirta een, kambaniyada soomaalida badankoodu wakhtiga sanadka miilaadiyada ayaa ay fursadaha shaqooyinka bannaan ay soo bandhigaan iyagoo ku astaynaya sanadka cusub liajligii aniguna waxaan ahay nin shaqadoon ah oo shaqada iska dunyawiga ah u baahan nolol maalmeedka inaan ka hito in aan ka qayb galo oo aan positionkaa een, lasoo bandhigay aan ka qayb galo diintu maxay ka qabtaa maxaase iga bannaan waanad mahadsan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu ay sheekuna qofka Eh, horta ka qaybgalka maaragtay in nasaarada iyo gaalada ciidooda krismaska iyo wixii lamida lagala qayb galo waasaynu sheegnay wax bannaan sharcigeenna maaha nabiguna ciid kale ma bannaan ilaa labada ciidooda ciidulfitr iyo ciidul adxaa buu baneeyey wixii kasoo harana waa wax baadiloo dadku iska dhoobdhoobseen qofkii dee baadilka gaalada kala qayb galana waa qof dembi weyn ku dhacay oo wax manhiya oo nebigu inaga reebay waxa weeye la yimi Eh, waxa weeye qofkaasna dee ilahay inuu toobad keeno toobaddu way furan tahay qof kastuna way furan tahay inta nafta ay ku jirto marka waxa weye inuu ka toobad keeno uusan una laaban baynu maarata qofkaana ugu naseexanaynaa kuwaaninaynaa wax u bannaan- ma laga qayb gala lakin abadan marnaba ma banaana agteeda in la maro in laga qayb galo in loo muujiyo farxad in waxooda lagala qayb galo waa shay xaaraan oo aan ummad diinteena ku banaanayn qof muslimana hadduu ku dhaco waxa weye inuu ka tooba ilahay uga toobad keena ay tahay wey tan shirkadaha shirkadahan eh, horta tafsiil bay u baahan tahay oo kolley culimada meelaha dhulka banaanka joogay gaaladu iyo muslimiintu hadda ay- ay ku wada nool yihiin baa laga yaba inay usii usii xogro xog ogaalsan yihiin laakiin ase wuxuu leeyahay shirkadaha soomaalida weeyaan wax sidaas kuwa sameeya.
soomaalida oo dalka jooga miya Ha.
Ah, marka waktigii gaaladu farxi jirtay sanadkoo dhan waxaa laga yaaba dadka inay camal siinin inay so- yidhaahdaan marka munaasabada ama xilligan maaragtay ciidul christmaska ayaanu shirkadu soo bandhigaysaa shaqooyin inay tiraahdo dadkaas waxa weeye horta iyagu qasdigoodu marka waa qasdi xun weeye oo waxa weeye dadka inay jeclaysiyaan oo u weyneeyaan waxa kan iyo munaasabadan iyo xilligan inay u weyneeyaan oo waqtiga shaqooyin la helo oo qofka uu sugo yidhahdo talow sanadkana shaqooyin baa la bixinaya sanadka horeba waa tii la bixiyey oo dadkii ay la weynaato ayaamahaas la weynaadaan oo ayaama khayr la helo shaqo la helo ay noqoto iyagu qasdiga xun bay ka wataan marka tafsiil baan gelinaya dadkan shaqada u doonanaya dadkan shaqada iyaga u doonanaya horta waxaan kula talinaynaa inayan u shaqo doonan oo iskaga hadhaan Eh, man taraka lilaahi eh, shay-an cawadahu khayran minhu ninkii shaqo ilaahay dartii ama shay uga taga ilahay wax ka khayr badan buu ugu bedelaya haddiiba laakiin dani ay keento eh, marka ninka muslimkaa ee baahidu hayse ee shaqo maaragtay aada ugu baahida qaba ee shaqadana fursaduna ay soo martay horta waxaa looga digayaa horta inuu ka tagaa khayr badan oo aynu ugu- ugu waan- ku waaninayna laakiin haddiiba ka maarmi waayo inuu shaqadaa doono oo galo waa inuu digtoonidiisa qabo oo uusu ogaado oo ku kalsoon yahay shaqadaas inayan ayan qalbigiisa ku ridayn maalmahana wanaagsan oo maalmahana weyn oo shaqada waxaad ku heshay ciidda christmaska darteed iyo hay- happy new yorkaad ku heshay waa inuu shaqadiisana iska xamaasho diintiisana ilaashado qalbigana wax jacaylo oo maalmahan iyo tacdiim ayaan ka gelin siduu ilmihiisa ugu xamaasho taas waxa weye daruura ayaa keenaysa qofka hadduu shaqala yahay oo maaragtay wixiina markaa iyada ayada ahayd qasdiga gaalada iyo shirkadahana way xun yahay laakiin isaguna waa inuu isaguna ujeedo kale iyo qasdigiisa iyo niyadiisu ay tahay nimankan waxaagana ka qaado wax ay kaa helin jixin jixa iyo dabeec iyo iyo mayl xaggoodana yay kaa helin hadduu saa yahdo inuu ku badbaada laga yaabo su-aalaha ayaan gudageli doonaa In qofkan waxa uu soo diray in su-aal ah dad badan oo soomaali ah waxaa caado u noqotay in sanadka cusub ay dhigtaan dabaaldegyo iyo riwaayado haddaba dabaaldega sanadka cusub ma ka mid yahay dabaaldegyada ciidda krismaska ayuu leeyahay tusaalaha sheekuna in uh, january markay dhalato fanaaniinta riwaayada bay dhigaan in xaflada baa hoteelada lagu qabtaa sanadka cusub baa lasoo dhaweeyo in uh, waxyaaba saas camal ayaa halkudhigyadooda uu yahay laga yaaba inay aqoon u leeyihiin waxaan in gaaladu ay ku qarinayaan ciidda krismaska iyo dabaaldegooda inuu wax salka ku hayo uu yahay waana iska muuqataa kuwo kalena waxaa laga yaabaa inaysan warba ka haynin oo sanad cusuba loo dabaaldegaya una isaga dabaaldegayaan marka kuwa ka waran maxaa kaledaa su-aasha su-aasha waxaa ka leeyahay horta tii hore bay daba joogtahay oo waxaan oo dhan waa wax gaal horta inoo keentay muslimku shalay ma eeqoon wax loo yahdo happy new year ama ama munaciim alcaam aljadiid waxa waxaynu naqaanay oo loo dabaaldegi jiray oo waxaa laga yaabaa meel fog bahaadin intaan gaaladii isticmaalka dalkeena soo gelinaya xoogga ayaan ku qabsan soomaalida waxaa inayan maqalba qof maqlaba inayan lahayn baa dhici karta waxaan horta wax gaala soo waariday iyagoon baa inoo keenay waana waxa maaragtay dadka ay kusoo jiitaan oo maaragtay iyagu maaragtay iyaga la wanaagsanada shaydaan u qurxiyeen iyaguna dadka u qurxiyeen marka waxaa weeye ciidda christmaska shan iyo labaatanka dhacda maaragtay december iyo kowda maaragtay january ta dhacaysa lixda casho ay u dhexayso ama toddobada beri waxaa weeye labadaas waxay ku kala duwan yihiin malaha waa shaqo gaalo iyo ciid gaalo iyo farxad gaalo inaynu ka qayb gallana maaha qofkii de cilmi ule isagoo oga inay waxaan gaalnimo ay tahayna iyo ay gaalo- war gaalo tahayna dee kaas waxa xujadiiba horey ugu quntay dowladda iyo sanadka waxay yidhaahdaan lagama qaybgeli karo xaflado in ciidda christmaska loo dabaaldegayo laguma dhibi karo dalka haddana meelahay joogaan iyo xalana iyo waa lagu dhigaa ka war ma taas waxaa weeye boorka isku qaranayaan waxaa weeye dadku haydin arko ila iyagu muslim bay isu haystaan innaga rido aran iyagu maasha allah waxay soo arkaan ra-iisul mu'min baa ma- farmaajo kale loo arkaa marka iyagu saas isu arkaan marka waxay leeyihiin shacaarkaas ee dadka lagu yidha sarcaadiya laakiin gaalnimadii hoosta waa laga wada oo farmaajo laftiisa ad maqlaysa inuu lahaa maraykanku waxay gacanna siiyeen oo maaragtay xoogaa kaalmo noo fidiyeen markay arkeen inaan diintayadii aan ka tanaasulay buu lahaa moogtay marka niman diin ilaalinaya maahe dadka uun caamata naas baa yaa xoogaa lagu dejinayaa laakiin gaal diyaar maumaa inay munkarkaas joojiyaan jooji ab- abadan abadan maba dhacayso maba dhacayso dee waa gaalkii meesha keenay baa rabaa inay waxan u fuliyaanba oo maaragtay ay khadkan ku dhacaan oo jidkan qaadaan baa la rabaa kamala leexan karaan oo meel kasta tuulo kasta maanta la- ya- marka u yarta waxaa laleeyahay waxaa weye sanadka cusbaa baa loo dabaaldegaya culimada marka waxaa la gudban rabbaaniyiinta waxaa la gudban arrintaa inay dadka uga baraarujiyaan wacyigeliyaan uga digaan waxana wax gaalo wadato inuu yahay waxaan islaamka raad ku lahayn inuu yahay in lagu gaaloobayo in lagu aakhira seegayo inay u caddeeyaan baa culimada saaran arrin sheekhuna in adillo iyo nusuus badan ayaad soo qaadatay oo gaalada inaanan la isku ekaysiin karin oo man tashabaha biqowmin fahuwa minhumaa ka mid aha n waqti ma jirta qofka muslimka ah suurtagalta ama u bannaan tahay inuu gaalada isku ekaysiiyo والله arrintaas waxa weye daruuraad marin waxaa keen daruurad wax badan bay keentaa hadda ragga matalan matalan cadowga gudihiisa ka dagaalamaya askartan qarsoon ee maaragtay dee gaalada gudahooda ka dagaalamaysa waxaa weeye lidaruura waxaa u banaan inay maaragtay lebiskii gaalada iyo sidai u timaa u xiiran jireen iyo habkii iyagoo hadafku uu yahay inay gaalada ku dhagraan oo dhaawac weyn gaadhsiiyaan waana arrin jihaadka ku bannaan iyo wixii lamida marka in meelaha adoo dalkooda iska joogtid oo nabad ku haysatid oo aadan waxba idinkala dhexayn wax kugu qasbaya male adoo dalka horta tegista la tegay dalalka gaalada ee loo hijrooday la tegay ayaa sideedaba iyada xaaraam taasaan banayn taa lafteedaan banayn laakiin haddaad meeshiiba tagto ilaahay ku geeyey muslim aad ahayd inaad dhaqankaagii islaamka tuurtuda tahay gaaladan siday samaynaya baan samaynaya wax kuu banaan maaha waa wax maarata kaa xaaraan ah oo xaaraana wey jazahu llahu khayran kaasi waxa uu ahaa sheekh cabdulilaah oo nagala qaybgelayay toddobaadkan barnaamijka diiradda jimcaha oo aan ku faaqidnay kuna jeexjeexnay mowduuca ku saabsan ah, waxa diinta islaamku ay ka qabto in gaalada lagala qaybgalo ciidahooda xilli shan iyo labaatanka bisha disembar ay u bilaabatay u dabaaldegidda ciidda krismaska ilaa sanadka cusub horaantiisana ay wadaan barnaamij ka lamid intaaynu ku kulmi doona dhammaanteenna waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها